أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon oo warka subaxnimo dagaal culus oo u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa saaka dib kaga qarxay magaalada baydhabo ee gobolka baae ku dhowaad shan iyo toban isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya kulan lagu waday in uu magaalada muqdisho uga furmo murtadiinta ayaa fashilmay kadib markii uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowlad diiniya usoo gebagabaysay hogaanka dhaqanka beesha biyamaal oo ka mida beelaha dega wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga hiiraan ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax khamiisa taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeyey maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa saaka dib kaga qarxay magaalada baydhabo ee gobolka baay sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuusheyba
khasaare xooggan ayaa ka dhashay isku hirimaadyo culus oo magaalada baydhabo ku dhex maray maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta kuwaas oo isku haya xaafado ka tirsan magaaladaasi wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa sheegaya in isku horimaadyo culus ay shalay gelinkii dambe ka bilowdeen xaafadda onodka ee magaalada baydhabo waxayna dagaaladaasi markii dambe ku fideen xaafado hor leh maleeshiyaad daacad u ah cabdilcasiis laftigareen oo ah madaxweynaha maamulka ashaaldirarka koonfur galbeed ayaa weerar ku qaaday guri uu degnaa sarkaal ka tirsan ciidanka riddada kaasoo lagu magacaabo cabdiraxmaan shiniyey dagaalkan ayaa markii dambe cuslaaday kadib markii dhinacyadu ay kala heleen gurmadyo kala duwan jabaqda rasaasta xooggan oo ay isdhaafsanayeen labada dhinac ayaa laga maqlayay inta badan xaafadaha magaalada ilawareedo ayaa sheegaya in hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed uu amray in lasoo qabto shiniyey balse uu la kulmay iska caabin adag sarkaalka la weeraray ayaa warbaahinta u sheegay in lafta garen uu naftiisa halis geliyey isagoona eedayn kulul u jeediyey wilaha badda ay ugu soo daysay booliska federaalka iyo militariga itireeda waxaa lagu haysayaan dulna liiga weerar maya ciidanka ay weerar ma fulinin anaa guriga iska joogaan leeyahay iyobilhinaad booliska federaalka iyo daraawiista koonfur galbeed dagaalada dagaal koley kasaarif koley labada dhanba nin kasaarija kamalena koley dib waa isku wareysan doona hadii ilaaha maya waxaa lagu haysmi jiraan dulmiyaa liisoo weerara maya walaala waxaas weerar kuma jiraan warka uma haayo welina ma tagin been waay waxaas borbagando waay ilkii lagu banaasanaya ha gurigea ku dagaalmaya waa ligu soo weeraray haddana waa ku dhamana gurigay kolle waxaa dhaba geysan ma jiraan laakiin dad oo wararku waxay intaasi ku darayaan in maleeshiyaadka lafta gareen ay doonayeen inay boobaan dhul caam ah oo ku yaala baydhabo kadibna ay iska caabin kala kulmeen maleeshiyaadka sarkaalkan halka warar kale ay sheegayaan in colaaddu salka ku hayso arrimo siyaasadeed oo cabdiraxmaan shiniyey uu maleeshiyaad uu abaabulayo aadan madoobe iyo siyaasiyiin kale oo mucaarasan uu qayb ka yahay ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka magaalada baydhabo balse warar ayaa tilmaamaya in tiro dad oo shacab ah dhaawacyada la geeyey isbitaalka guud ee magaaladaas halkaasoo lagu dabiibayo wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in xilligan dagaal culus uu ka socdo magaaladaasi kaasoo u dhexeeya maleeshiyaadkii shalay dagaalamay tan iyo xalay gurmadyo kala duwan ayaa kala gaarayay dhinacyada saaka dagaalka uu ka bilowday waxaana maqan isgaarsiintii guud ee magaalada taasoo ka dambaysay markii uu hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftigareen uu jiray isgaarsiinta dagaal xooggan ayaa iminka la sheegaya inuu magaalada ka socdo si gaar ahna dagaalka waxa uu uga socdaa xaafaddii shalay lagu dagaalamay ee onodka waxaana sidoo kale wararku ay tilmaamayaan guri weyn ee magaalada baydhabo uu ku leeyahay murta lagu magacaabo xasan celey oo kooxda riddada ka tirsan in agaarihiisa lagu dagaalamayo gurigaasna ay saaran yihiin maleeshiyaadka sida baan uga soo horjeedaa laftigareen islamarkaana baasuukiyaala la dhacayo waxaa la sheegayaa in amar ka soo baxay hogaamiyaha maamulka riddada koonfur galbeed murtada cabdicasiis laftigareen iyo aadan maxamed nuur aadan saransuur oo xildhibaan riddada ka tirsan ah ay soo saareen awaamiir ah in lasoo afjaro dagaalka islamarkaana gacanta lagu soo dhigo sarkaalka iyo maleeshiyaadka dagaalka kala horyimid hase ahaatee waxaa la aaminsan yahay in dagaalkani gadaal ay ka soo taageerayaan siyaasiyiinta sida baan u mucaaradsan laftigareen ee ku sugan magaalada muqdisho si kastaba ahaatee waxaa la tilmaamayaa in magaalada barakac hoggan uu ka jiro oo dadka inta badan ay ka hayaameen aaga dagaalka uu ka socdo iyagoo maciinbaday xaafadaha kale ee magaalada oo aysan rasaastu gaaraynin haddaba wixii ku soo kordha dagaalka saaka mar kale ka qarxay magaalada baydhabo wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah mahadsanid abushayba ku dhowaad shan iyo toban isugu jirtay kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay qaraxyo la beegsadeen kolanyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka danow oo ka mid a wilaayada shabeellada hoose qaraxyadan oo gaarayay laba qarax ayaa mid ka mid a waxaa lala helay gaari konteenara kaasoo uu soo gaaray burbur xoogan qaraxa labaad waxaa lala beegsaday ciidamo luga inta la xaqiijiyay waxaa qaraxyadaasi ku baktiyay hal askari oo kufaarta afrikaanta ah halka uu ku dhaawacmay askari kale oo isla kufaarta afrikaanta ah dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen maleeshiyaad murtadiinna oo ku sugnaa afaafka hore ee degmada diinsoor dhimashada waa afar murtad oo sargaal uu ku jiro dhaawacana waa saddex murtad oo uu ku jira taliya afey oo ah taliyaha maleeshiyaadka militariga ee degmada diinsoor qanimada waa laba qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda iyo hal qori oo r b g ah sidoo kale isla wilaayada bacay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadda suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay afaafka hore ee degmada waajid dhimashada waa laba askari oo murtadiinna dhaawacana waa hal kale oo isla murtada qanimada waa laba qori oo akay afartan iyo toddoba ah booshashkooda iyo hal mooto kulan lagu waday inuu magaalada muqdisho uga furmo murtadiinta ayaa fashilmay kadib markii uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya siday xaqiijiyeen wararo soo baxaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa fashil ku soo dhammaaday dadaallo ay wadeen beesha gaalada caalamka ee fadhigeedu yahay xerada xalanna ee magaalada muqdisho kuwaasi oo ay ku doonayeen inuu qabsoomo shirka madaxda riddada ku dhex maraya muqdisho shirar ay yeesheen gaalada caalamka iyo mucaaradka golaha mustaqbalka ayaa ku soo dhammaaday natiijo la'aan kadib markii axmed madoobe iyo siciidan ay shuruudo ku xidheen kaqaybgalka shirkaasi dhinaca xasan gurgurta ayaa la sheegay inuu isagana ku adkaysanayo in shirka lagu qabto gudaha villa soomaaliya taasoo ay si weyn uga soo horjeedaan mucaaradka uu arkay inaan lagu kalsoonaan karin gurgurte shirkan oo lagu waday inuu dhaco bilowga bishan ayaa hadda u muuqdo inuu fashilmay oo uu dib u dhacay waxaana wararku ay sheegayaan in gaalada fadhigeedu yahay xaalna ay qorsheynayaan inay mar kale ka shaqeeyaan inuu shirkaasi qabsoomo iyagoona adeegsanaya cadaadisyo ay saarayaan labada dhinac fashilka shirkan ayaa yimid kadib markii kooxda riddada ee gurgurta ay garoonka muqdisho ka celiyeen laba diyaaradood oo sidii ciidamo ilaalo u ahaa axmed madoobe iyo siciidani arrintaasi ayaa keentay inuu sii xogeysto khilaafka mucaaradka iyo kooxda riddada taasoo mugdi gelisay inuu dhaco shirkii loo ballansanaa mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowlad diiniya usoo gebagabaysay hogaanka dhaqanka beesha biyamaal oo ka mida beelaha dega wilaayadaas waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari ku gaarnaye waxaa go'an ku gaarnaye go'aan ku gaarnaye waxaa go'an ku gaarnaye gaale iyo gaala raacyadii ayaan go'an ka gaarnaye dowladan oo ay barbar socdaan kulamo wadatashi ah waxay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose u soo xirtay waxgaradka beesha biyamaal oo ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega gobolka waxaana kulankan uu ku soo dhammaaday is-afgarad iyo bayaan rasmi ah oo loo wada dhan yahay ugu horeyn waxaa munaasabadii gabagabada oo ka dhacday degmada kamsuuma kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh cabdulqaadir oo ka mid ah culimmada diinta islaamka anigoo naftayda ka bilaabaya iyo nafta walaalahayga muslimiinta oo dhan waxaa ilaahay noo dardaarmay annagii iyo ummadihii horeba inaan isu dardaaranno allah wuxuu leeyahay kuwii hore kutubta la siiyey waxaan u dardaaranay iyo idinkaba inaad allah ka baqdaan sidaasoo kale alle subxaana watacaala aayaadkan carabka mariyey wuxuu leeyahay nebi moxamedow calayhi salaatu wasalaam dadka waani wadakir ay dakir innaas wuxuu allah sabab uga dhigay in la waaniyo maxaa ka dhalanaya fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waanada mu'miniinta ay anfacaysaa intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka beesha biyamaal suldaan axmed mataanow iyo qaar ka mid ah waxgaradka beesha marka anigoo ku hadlayo afka beesha waxaan si cad mar labaad u leeyahay beesha waxa uu go-aan ah halka muslimiinta ay ku go-ayaan inay ku go'do annaga magaceennu waa islaam dadkaasna magaca ay wataan waa magac kufaar waaye dad murtadiin oo diintooda ka ridoo waaye marka dad riddo ah in annaga lanoo nisbeeyo ayaa waxay tahay wax annaga aan ka dhimanayno odayaasha waxay yidhaaheen garjaman geera hoos taallo hadda unankan waxaa ogaane diinjabo naar ah hoos taallo taas aawadeeda akbar taas aawadeeda walaayada culammada bimaal walaayada degmada walaayada gobolka waxay ku mahaysanyiin aqoontaas oo garab ay noo siiyeen oo wax waa badan aan fahanay dadkii munaasabadan ka hadlay waxaa ka mid ahaa suldaanka beesha direed suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan maxamed duuba afhayeenka golaha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa leenahay bayaankii la akhriyey oo beesha bimaal ay ku tashatay oo ay soo saartay ilaahay a ku garabgalo waxaan rajaynaynaa inay fuli doonaan iska hadal ma aha dad waaweyn oo hadda waxgaradkii ama hormuudkii iyo salaadiintii iyo suldaankoodii go-aankii ay gaareen oo juhdi ay ku bixiyeen iyadoo walaayadina ay tale iyo tusaale ay ku laheeday inay beel daroobaysa ma rajaynayno ilaahayna bannaanma mariyo allah suurtageliyo ekhwa waxaan rabnaa inaan macnaha sideedaba qofka muslimkaa oo muwaxidkaa warkiis waa inuu caddaystaa warkaada inuu caddaado sideedaba raayadaada waa inay caddahay diinkaaga waa inuu bannaanka yaallo annaga io gaalo wax xiriiroo naga dhexeey malaha ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis
waxaa dhahdeen amniga iyo humaha dhan iyo munqaraadka iyo kulli inaan zuulinayno garab i gaashaan u nahay wilaayada walaalayaal waxa aad sheegteen oo bayaanka aad ku qorteen inaad fulisaan oo dhaqangelisaan diyaar ma idinka tahay ballan miyaa in hooshaan fulisaan ballan miyaa allaahuma fashad allaahuma fashad allaahuma fashad allah markaa tubakiyo walaalayaal dowradan ay kulamadu dhinac socdeen waxay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ugu soo xirtay degmada kamsuuma soddon ka mid ah waxgaradka beesha biyamaal kuwaas oo ah dadka jaangooya masiirka beelweynta biyamaal mahadsanid bukhaare ugu dambeyntiina guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga hiiraan ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed gurmadkan oo ahaa mid biyodhaamin ah waxa uu guddiga gurmadka abaaraha wilaayada hiiraan oo wakiil ka ah guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyey tuulada qorofka ah ee hoos tagta deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan waxaana gurmadkan biyodhaamintaasi adah uga faa'iideystay boqolaal qoys oo xoolo dhaqato ah naqiib maxamed sheekh yuusuf oo xubin ka ah guddiga gurmadka abaaraha wilaayada hiiraan ayaa la hadlay boqolaalka ruux ee gurmadka la gaarsiiyey isagoona dhanka kale xusay qaabka uu u socdo gurmadka biyodhaaminta ah ee guddiga uu ka wado dhulka hiiraan deegaanka maanta aan joogno meesha la yidhaahda qorofko qorofko ciddaan aqoonin waa tuulo weyn aan u dhowaan ceelbiyood waxay dhacdaa waqooyiga degmada mukoylo kilomitir ahaana labaatan ugu yaraan ceelka ugu dhow waxuu ku yaallaa mukoylo labaatan kilomitran u jirtaa xoolihiina saacaddan nin kastoo yaqaano miyiga ama baadiyaha waa garanaya gaadiidkii la dhaansanayey waa tawar beelay xoolihii maxaa la yidhaahdaaye aroori jiray ma aroori karaan sidaas daraaddeed ceelashii hore ku yeelana waxay ahaayeen ceelal washaaqo oo xilliga roobka gacanta lagu qodoodo oo markii roob badan oo jiro bii laga helo xilliga jiilaalkana sidaanoo kale biidhaamintaas iyo marar qaar waaba laga qaxaha oo laga guuraa oo ummaddan meelaha biyaha jiraan ay u hayaamaan bifadlilaahi ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan maanta deegaankii waa la joogaa xilligii ugu daray abaartan waa la joogaa maalmaha idinka horreeyey ilaa iyo shan iyo toban maalmood ku dhow taqriiban walaayadda islaamiga hiiraan ayaa howshan ay ka socotay biidhaaminta ah inta ladinka maqnay walaalihiin oo idinkoo kale qaar idinka darihiin ayaa howl loo haayey la gaarsiinaya biidhaamintaas ka timid xarakatul shabaab mujaahidiin guddiga ay u magacowday abaaraha inay la tacaalaan deeqdii ay soo gaarsiiyeen walaayadda islaamiga hiiraan bari iyo galbeed qaybtiinni maalintii saddexaad ayaad ka hesheen maalmihii idinka horreyn waxaa lagu mashquulsanayay galbeedka iyo barigaba waxaan ka soo bilownay degmada celcadde ee xuduud beenaadda la leh etoobiya ama degmada mustaxiil deegaankaas oo aad u baaxad weyn bayga oo biilaan ka jirtay dhowr iyo toban goobood ayaan geynay biyaha waxaa nooga xigay degmada la yidhaahdo ceel calay kasoo bilaaw bayga ilaa iyo ku keen galbeedka degmada ceel calay oo la yidhaahdo burdho inta u dhexayso iyagidana toban iyo dhowr goobood ayaan geynay biyahaas qaar ka mid ah dhallinyarada waxgaradka iyo haweenka deegaanka qorofka oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka mahadceliyey gurmadka biyodhaaminta ee ay soo gaarsiiyeen guddiga gurmadka abaaraha wilaayada hiiraan waxaan maanta joognaa deegaanka qorofka oo hoos taga deegaanka makoyle annagoo insha allahu tacaala guddiga abaaraha ee xarakada ka socday ayna soo gaarsiiyeen biidhaamin oo aad looga bahnaay marka hore allah subxaana wa tacala ayaan u mahadcelinaa thaaniyan xarakatu shaawal mujaahidiin ayaan u mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaadna waxaa kaloo u mahadcelinaa guddiga na soo gaarsiiyey deeqdan oo deeq biyaha ah ayadoo aad looga baahan yahay markii saddexaad ayayna soo gaartay haddii aanu nahay nabdoonnadii deegaanka aad ayaan ugu faraxsannahay waa wax loo baahnaa axmed ismaaciil alidha maanta waxaa noola keenay biyo dhaamin oo xagga walaayada ka socdo waa maalinkii saddexaad sidaas marka baahida aada looga baahan yahay biyaha aada looga baahan yahay cawi imaan lala soo jeeda biyo daradood xoolaha waxaan ka hornaaday baabuur dushiis wax lagu keenay iyo ceel un wax yar lagu soo midkeeyo un baan ku keenna oo eber baiska ah marka baahida aan u qabna aad tan raashin kuwa nooga dareemayba tan biyaha noogu daran hadda saddex maraa noola keenay biyahan u baahannahay sida ugu badan deeqna waa u baahannahay maanta waxaana la soo garsiiyey biyo dhaamin oo socota maalintii saddexaad aad iyo aad aan ugu baahneen aan ugu dhibaataysneen wax mooto lagu dhaamiyey unbaa waxaan ku sheegay ninkii awoodo unbas dhaansan jiray aad iyo aadaan ugu baahneen dad murugaysanaan ahayn saddex habeen ayaa hadda aan maxaan ku sheegaa aan hurudnay ka hor ma hurdi jirinba waa dad oon la welbaharsanaan ahayn insha allah waa ku diirsanay aad iyo aad magaciy maxay ibraahim cabdiwaliiraa waxaan ku noolahay deegaanka qorof oo hoostaga mukayle waxaan mahadcelinaynaa ilaahay marka hore marka labaadna waxaan mahadcelinaynaa nimankan biyaha noo keenay xarakata shabaab mujaahidiin saddex jeer aan noola keenay marka waan mahadcelinaynaa marka ceelasha dadkii joogay dad qaar waxay dhaansideen mootiyaal oo maarata awoodi dadkii mootiyaal aan haysan waa baaba u hayan in maarata oo xarakada sida hadda ay noo soo xasuusatay ay maarata noo xasuusnaata oo noola sii wado baahidahan ilaahay baa tiri kara laakiin wixii maarata daal loola mari kara oo loola tacaalo magaceedu waxaa layidhaha aadan xasan xaaji alile layidhaha deegaankan ku nool lahay waa qorof qoylada awlaalayra qorofkii waxaa ku yaala ceelal yar oo xin ahoo roobaadka bisha roobaad biyaha ay galeen oo jiilaadkana guuraha ku yaal marka waa lagu baahnaay xagga biyaha ayaa looga baahnaay magacayga muuse xasan ibraahim aliira qorofka ladayna joogna oo degmada makoyle hoos tagta marka alxamdu rabbi alcaalamiina maanta waxaa noola keenay biyihii saddexaadaa noola keenay ilaahay baa ku mahadsan waxaan u mahadcelinaynaa dadkii juhdigaas geliyey oo qarashkooda bixiyey oo muxuu ahay iyo dadaalkooda dheeraadka noogu keenay ayaan ugu mahadcelinaynaa alxamdulilah ilaah ku mahadsan waxaana soo gaarsiiyey guddiga abaaraha oo nahiiraan oo xarakatul mujaahidiin shabaab ayaana noo keenay aad iyo aad waa baahi zaa'id aan u qabnay baahi yar maba ahaanba waa aad u zaa'id u ahay baahida waa heer waxaa la joogay badafurkiis oo biilaan uu la halaagmi tagay alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan waxaa lanoola keenay biyo biyaa noola keenay xalay iyo maantaba si fiican aan u bejinay mgii hore biyaan u dhib qabnay oon u jiifnay dhagaxaantaas oraxda iyo dhaxanta marka aadaan ugu dhib qabnay labaatala biya ciddaayn ugu dhexeeyey marka alxamdulilah ilaaha ku mahadsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa si dardar leh kaga socda mashruuca u gurmashada dadka ay saamaysay abaarta oo xilligan la daaladhacaya biyo la-aan waxaana xusid mudan in gurmadka uu si toos ah kaga socdo deegaanada dhacabariga iyo galbeedka wilaayadaasi aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisu waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu aan la idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu